soomaaliya oo maamulkeeda hawada la soo wareegtay siddeed iyo labaatankii diseembar labada kun iyo toddobiiyo tobankii ayaa horumar ballaaran waxay ka sameynaysaa dhinacyada duulimaadyada tan iyo markaasi waxaa garoonka diyaaradaha dhinacadde dib uga bilaabay howlahooda duulimaadyada shirkado caalami ah oo isaga kala guusha dalal badan oo dhowr ah sidaas oo ay tahay waxaa jira shalal badan oo dhacay iyo diyaarado ku burburay gudaha dalka laga soo bilaabo lixdii maaj ee sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaa ku burburay gudaha soomaaliya ilaa afar diyaaradood oo shilal kala duwan ku galay garoomada bardaale baardheere beledweyne iyo dhoobley ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhammaan diyaaradahaasi waxaa laga lahaa dalka kenya balse intooda badan waxaay u kiraysnaayeen dal soomaaliyeed diyaaradaha kenya ayaa ah kuwo hore oo qadiimi ah kuwaas oo aan laga adeegsan dalal badan oo ku yaala caalamka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo dekedaha soomaaliya maxamed jaamac ayaa ka hadlaya waxaa soomaaliya kusoo celceliya burburka diyaaradaha laga leeyahay dalka kenya wuxuuna tilmaamay in ay yihiin kuwo wakhti hore laga tegay balse kenya usoo dirta keliya soomaaliya isagoo shaaciyey in waxyeelo kala duwan iyo khasaare ay kala kulmaan dadka soomaaliyeed dowladda kenya darisnimadii iyo wixii laga filahayey waxaan ahayn bay ku dhex jirtaa diyaarado wakhtigoodii dhammaaday oo aan sharciga iyo nidaamka waafaqsanayn imaanahooda dalka ay ugu soo dirtaa markaasay ku dhaxaa oo ku daataa waa dhibaato mina dun waxaan leenahay dawladda kenya deris baan nahay dad walaalahaan nahay derisnimada ha dhowrto waa la dulqaatay waa la samxay dadku wanaag bay rabaan isla noolaashay rabaan isdhexgal bay rabaan bulsho horumar iyo ganacsi bay rabaan siday wax ku wadana si intaas lagu helayo ama lagu gaarahayo maahan marka waxaan leenahay ugu baaqaynaa ha iska dayso dandarrada iyo arrimaha aan xaqa ahayn oo xaqdarrada iyo diyaaradaha daadanahayo oo wakhtigoodii dhammaaday kenya ayaa mar kasta si adag uga hadasha shalalka ay diyaaradahooda ku galaan soomaaliya waxaana ugu dambeeyey tii beledweyne ku burburtay oo maamulka diyaaraddaasi lahaa uu shaaciyey inuu sabab u ahaa shilkeeda dameer soo galay dhabbaha loogu talagalay inay ku hordaan diyaaradaha taas oo ahayd mid lagu sumcadilayay soomaaliya balse waxaa beeniyey arrintaasi dowladda federaalka oo gudda xaqiiq raadinha u dirtay beledweyne kenya ayaa waxaa xiisad xoogan ee kala dhexaysa soomaaliya taasoo ka dhalatay kiiska badda ee haatan hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j